sabuuraddii siddeetan iyo lixaad rabbiyow dhegtaada ii soo dhig oo ii jawaab waayo waxaan ahay miskiin iyo mid baahane naftayda dhowr waayo waxaan ahay mid cibaado leh ilaahayow ibadbaadi anigoo ah addoonkaaga isku kaa halleeya sayidow ii naxariiso waayo maalinta oo dhan adaan kuu qayshadaa sayidow addoonkaaga naftiisa ka farxi waayo naftayda adigaan korkuugu soo qaadaa waayo sayidow waad wanaagsan tahay oo waxaad diyaar u tahay inaad dembi dhaafto waanad u naxariis badan tahay kuwa ku baryo oo dhan rabbiyow baryadayda dhegta u dhig oo codka baryootankayga maqal maalinta aan dhibaataysanahay adaan ku baryi doonaa waayo waad ii jawaabi doontaa sayidow adigoo kale ilaahyada kuma jiro oo shuqulladaadana wax la mid ahu ma jiraan sayidow quruumihii aad samaysay oo dhammu way imaan doonaan oo hortaaday ku sujuudi doonaan waxay ammaani doonaan magacaaga waayo adigu waad weyn tahay oo waxyaalo yaa badanna waad samaysaa oo adiga keliya ayaa ilaah ah rabbiyow jidkaaga ibar oo anna runtaadaan ku socon doonaa qalbigayga mid ka dhig si aan magacaaga uga cabsado sayidow ilaahayow qalbigayga oo dhan waan kugu ammaanayaa oo weligeyba waxaan ammaani doonaa magacaaga waayo naxariistaadu xaggayga way ku weyn tahay naftaydana waxaad ka soo samata bixisay shii'oolka ugu hooseeya ilaahow kuwa kibirka lahu way igu kaceen ururka dadka dulmiga badanna waxay doonayeen inay nafta iga qaadaan oo adigana kuuma ay soo jeesan laakiinse adigu sayidow waxaad tahay ilaah ay raxmad iyo nimco ka buuxaan oo cadhada u gaabiya oo naxariis iyo ruunba badan ii soo jeeso oo ii naxariiso oo anoo addoonkaaga ah xoog isii oo ibadbaadi anoo wiilka addoontaada ah calaamad wanaaggaaga lagu garto itus si ay kuwa inecebu u arkaan oo ay u ceeboobaan maxaa yeelay rabbiyow waad i caawisay oo waad i qalbi qaboojisay